wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo roondo ka waday deegaan ka tirsan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya inta la xaqiijiyey hal askari ayay kooxdu ku dishay weerarkan halka ay sidoo kale ku dhaawaceen labo kale kuwaas oo lasoo warinayo in dhaawacoodu yahay mid halis ah taliska booliska dowladda kenya ayaa sheegay in aysan bixin karin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan weerarkan isla markaana ay wadaan baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen weerarkan ayaa kusoo aadaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay ay weeraro isxigxigaan oo noocaan ah ka dhacay gudaha dalka kenya kuwaas oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dalka kenya ayaa waxaa marar badan ka dhacay weerarada ay fuliyaan ciidamo ay ku sheegeen inay yihiin kooxo burcad ah